xaafad cusub oo lagu magacaabo wadajiro ayaa laga dhisayaa duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada dhismaha xaafadda cusub ayaa waxaa hirgelinaya shirkadaha kismaayo real state iyo galti real state kuwaas oo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed wejiga koowaad ee dhismaha xaafadda wadajiro ayaa ka kooban ilaa laba boqol oo guri kuwaas oo si casri ah loo dhisayo loona dhammaystirayo adeegyada bulshada sida xarumaha waxbarashada caafimaadka iyo goobaha cibaadada iyo wixii lamida gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa kormeer ku tegay goobta loo asteeyey in laga hirgeliyo xaafadda cusub waxuuna bogaadiyey ganacsatada soomaaliyeed ee xaafadda dhisanaysa isagoo tilmaamay intani ay qeyb ka tahay horumarka ka socda kismaayo guryihii casriga ahaa ama xaafaddii wadajir jimcihii waxaan daahfurnay naqshadii guud maantana waxaannu joognaa goobti xaafaddan waxaa la yihahdaa wadajir magacaad garanaysa inuu magac khayr yahay waxaan u mahad celinayaa shirkadda kismaayo real state oo dhulkan muddo gacanta ku haysay dadkii lahaa ka gadatay gooflaydii la mucaabishay dowladda hoose sharciga ka qaadatay muddo badanna gacanta ku haysa halkaas waxaa ka cad inuu yahay dhul dhinac walba damaanad ka ah dhinacii sharciyadda damaanad ka ah dhinacii oggolaanshaha shacabkana damaanad ka haysta marka waa idinka mahad celinaynaa intaa kadib soomaaliya way guurtay reer kismaayoodna way guureen jubbalandna way guurtay waxaa loo guuray horumar dhanka kale saleebaan cabdishakuur oo ka mid ah ganacsatada magaalada kismaayo iyo mas-uuliyiinta shirkadda kismaayo real state ayaa ka warbixiyey dhismaha xaafadda wadajir iyo adeegyada shirkadda u haysa bulshada
bogcaddanu waa bogcaddii xaafaddii loogu macagdaray wadajir dhulkii shirkadda kismaayo real state oo la asaasay kii taasoo ilaayaha xilligaa soo socotay broseskeedu dhulkii la sharciyeeyey oo dowladda sharciyeynta ay siisay dadkii goofleydahayna laga iibsaday ayaa maanta waxaa la daahfurayaa xaafaddii iyo dhismihii in la bilaabo dhulkan wuxuu ka kooban yahay hal kilomitir hal milyan iyo laba boqoloo mitir waa runtii dhul loogu talagalay adeeg dhammaystiran hadday tahay goobihii waxbarashada goobihii caafimaadka goobihii cayaaraha goobihii dalxiiska iyo dhammaan dugsiyadii hoose iyo sareba dhexeba runtii waxay noqotay dhulka kun boos kun guri baa la rabaa inay ka dhismaan asalkiisa dhulka oo boos weeye intii kale dan guud iyo jid iyo wax aamayn baa loogu talagalay kun guri baa la rabaa in laga dhiso xaafadda wadajir jimcihii baa loo daahfuray in kambenigii real state kismaayo real state iyo kambeni kale oo baartina la noqday oo suuqgeynta iyo oberetionka qaabsan layihahdo galti real state xaafadda wadajir oo la rajaynayo in dhismaha wejiga koowaad uu dhowaan bilowdo ayaa qayb ka ah horumarada kala duwan ee ka socda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose